Waaxda fayadhowrka dowladda hoose ee degmada Boosaaso oo ku duulayta badqabka bulshada islamarkaana dareensan halista caafimaadka iyo sheeno koran waryaawoo dhiyanga oo iyo goobtii alaaboo dhiyanga weliba yoon iska jareena raashinga daawooyinka la isticmaalowa haan laysku qurxiyowa iyo walyaawaha araftilan isticmaalow iyo aqabe kala welibana shaqadunga hormuud ku hayaya agaasimaha waxda faydhowrka maxmuud amira saciida oo weheliyaayan haano kumid e shaqaaloo waxda agaasimaha waxda faydhowrka dowladda hoose boosaaso maxmuud amira saciida iyo weliba usa faahfaahingusa kubiye walyaawayo guweenga sidoo kalena fariingusaan diri ganacsatada iyo bulshada boosaaso
xarunta weyn ee lagu gubo qashinka waa meel loogu talagalay in lagu gubo waxyaabaha dhaca waxyaabaha qashinkaa waa shaqo kale aan maanta qabanayno waaxda fayadhowrka iyo amniga dowladda hoose maanta waxaan gubaynaa sida caadada ahayd waxyaabihii dhacay waxyaabihii xumaaday waxyaabihii isbedelay waxyaabaha lagubayo waxay isku jiraan oo xafiisku soo qabtay kow waxyaabaha daruurigaa sida waxyaabaha la cunaayo sharaabiyo waxaa ka mida waxyaabaha la marsanaayo waxaa ka mida waxyaabaha la isku buufiyo waxay ka kooban yihin dawooyinkii oo kala duwan marka waxay iskugu jiraan wax kasta oo bulshadu isticmaasho xataa waxaa ku jira waxyaabaha gabdhuhu ismariyaan oo aynu u naqaano meegab oo jirka la mariyo bishimaha la mariyo taasina khatar weyn bay ku tahay bulshadeena awalba iyadoo ahayd waxyaabo jirka biniaadanka dhibaato ugeysanayay ee haddana dheydkooda isu direen fariinta koowaad waxaan u diraayaa ganacsatada fariinta labaad waxaan u diraayaa bulshada ganacsatada waxaan leenahay dadkiina iyo deegaankiina intaba u naxaad nabiga sal alla alay slm wuxuu yidhi manqashaana falaysa minaa haddii qofku khiyaano ama isagoo faa'iido raadinaya uu bulshadiisa dhibaato weyn u qoriyo aakhiro iyo addun wax u fiican maaha ganacsatada marka waxaan leenahay ilaahay baa isra xaalaal inay siinaya ilaahay baa ganacsigiina inii barakeenaya bulshadiinna iyo deegaankiina iyo dadkiina u naxaa waa fariintu xafiisku gudbinaayo dadkana waxaan leeyahay iska ilaaliyo waxyaabaha dhacay ka tigtoonaada waxyaabaha soo gadanaysaan mar walba fiiriya dheydka ama shayga isbeddelka ku yimi shayga isagoo aan dhicin waan dheydkiisu dhoweyn waxaa dhacda inuu isbedelo dhadhankiisa ama kalarkiisa sidoo kale shaygu hadduu dhaco waxay ka dhigan tahay waxaa jira maado la yidhaahdo ama waxaa jiraahdo antioxidative ama ascorobic acid ama u taqaanaa vitamin c oo inta badan ilaaliya shaygan mataqaanaa inuu qurmo waxaa la yahada final expiration date waxaa jira shay kasta wakti uu ku dhaco waktigaa marka waxay ka dhaca tahay maalintuu shaygaa soo baxay ilaa maalinta uu dhacayo waxaa jira maado la yahada preservative oo ilaalisa shayga caafimaadkiisa iyo badqabkiisa sidaa darteed dheydku waxyaaba badan buu ka dhigan yahay bulshadan waxaan leenahay mar kasta iyo mar kasta waxaan rabnaa inaan xafiiska faydhowr ka shaqeyno magaalada bilicdeeda nadaafadda guud iyo waxyaabaha xanuunada keeni kara